بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وكشف الغمة فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد caawo ay tahay taariikhdu caawo ay tahay taariikhdu kowda bisha shawaal oo habeen ciid ah kun afar boqol labiyo soddonka waafaqsan sagaaliyo labaatanka bisha sideedaad labada kun iyo koob iyo tobanka khadka si toos ah waxaa inoogu jiraa fadiilatu sheikh doctor cusmaan macalin maxamuud oo aan usoo bandhigi doono insha allahu tacaala su-aalo ayna soo weydiiyeen walaalaha isticmaala shabakada manhaj online marka hore sheekhu wuxuu kelmad inoo ka oran doonaa fadliga ay leedahay bisha shawaal iyo soonkeeda tafadal sheekh
بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنت كذب الله نجا أقبله صانكي أن صاني iyo qiyaamkii aan maaragtay salaada dukanaynay allah naga aqbalo xaawa waa ciid su-aasha la weydiiyey ama kelmadda laiga dalbaday haddii aan maaragtay u imaado rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alيyه ali wasalama man saama ramadaana huma atbacahu sita min shawaal kana ka siyaami اdahr xadiidka muslim baa wariyey abu ayuub alansaari buu ka wariyey qofkii bisha ramadaan sooma kadibna ku xijiya lix maalmood oo bisha shawaal ah taasi waxay la mid noqotaa isagoo sanadkii oo dhan soomay xadiid kalaa fasiray oo daarimi iyo kayrkiisba ay wariyeen oo thawbaan laga wariyey rasuulku sal l slm inuu yidhi siyaamu shahrin bicashrati ashhurin wsittati ayaamin bacdahunna bishahrayni fadalika tamaamu sana wuxuu ka wadaa macnaha bisha ramadaan qofkii sooma iyo lix maalmood oo bisha ramadaan ka dambaysa marka bila soomaahi waxay maaragtay la tiro eg tahay toban maaragtay bilood oo la soomay haddii lix maalmood oo ka dambaysa la soomana laba bilood bay la tiro eg tahay marka waa sanad dhamaystiran kaasi labadaas xadiis way isfasireen marka fadli kale oon shawaal haddaan aan ku ogahay oon hadda soonkaas ahayn sunnada ah ma aqaano caaisho iyada waxaa laga wariyey inay maaragtay jeclaan jirtay in maaragtay dadka ay qaraabada yihiin iyo dadka ay jeceshahay loo guuriyo ama la aqalgeeyo bishan oo waxay dhihi jirtay aniga shawaal baa rasuulku sal sl nikaaxsaday shawaalna waa ila aqal galay marka yaa iga fiicnaabay leedahay saasay marka jeclaan jirtay laakiin hadda anugu fadli kale oon garanayo ma jirto ilaa in qofku haddee uu cumro la yimaado moogiye ama uu xajki bilaabo moogiye ilaa ashhurulxaj bay ka mid tahay ashhurulxurumna waa ka mid shawaalku wabillahi tawfiiq
jazaaka allahu khayra aljazaa kelmada qayimkaa uu sheekhu inoo soo jeediyey ilaahay haynagu anfaco isna miisaanka xasanaadka ilaahay hau saaro hadda waxaan u gudagelaynaa su-aalihii dadweynaha naga soo gaadhay sheekh su-aasha u horeysa saa-ilku wuxuu leeyahay qofku ma inuu soomaaba shawaal lixda cisho ee u horeysa mise inuu aakhirka ka soomo ama dhexda bishoo dhan
بسم الله حديثك aan maaragtay hadda akrinaynay uma atbacahu sittan min shawaal buu yidhi culamada qaarkood way istixbaabaan sida shaaficiyada oo kale in lagu xijiyo oo macnaha lix maalmood oo isku xigta oo iidda ka dambaysa laga dhigo haddii qofku uu taa awoodana maaragtay runtii maxuma oo dimadiisa dhaqsuu maaragtay macnaha sunnadii uu ku dadaalaya dhaqsuu u haleelaya waxaa dhici karta in qofku hadduu dib u dhigo ay maaragtay wax qabsadaan ama duruufa ku yimaadaan uu la soomi kari waayo laakiin haddana maaragtay waadix ma aha illaa ilaa in la yidhaahdo sunnadu waa unsaas keliya sunnadu way ku rumoobaysaa xataa shaaficiyada laftooda way leeyihiin shawaalka oo dhan way ku rumoobaysaa qofku hadduu soomo lixdaas maalmood unbaa qofka laga rabaa وبالله التوفيق جزاك الله خير الجزاء شيخ سؤال شلبات سائلك وحو ليهي بش قفك مسومي كراسوم كشوال حدي لغو ليهي قال بشي رمضان
مسألة أهل علمه ويسكو خلاف سيهين هو قارب له ما دام وقته واسع يا وقفك وقته رب قضين كرسونك بش شوالنا يهدبل كلية تاعي qofku sunnadii shawaalku ula imaan karaa iyadoo qadan lagu leeyahay qaarkoodna way diidayaanoo waxay leeyihiin qofka iyadoo maaragtay dimadiisii farad uu ku jiro sunna ka ansixi mayso waxaase runtii aada u wanaagsan qofku inuu ku dadaalo inta maalmooda lagu leeyahay ee qadaha ah inuu soo qadeeyo kadibna uu markaa uu sunnadii ula yimaado oo markaa saasay dimadiisu mara isku beri noqonaysaa sunnadii inuu la yimidna taasay marka maaragtay mid uu hubo ay u noqonaysaa haddii kale waxay noqonaysaa in maaragtay waxa ahlucilmiga isku khilaafsan yihiin uu maaragtay la yimid oo ahlucilmiga qaarkood ay leeyihiin maba ansixinba soonkaada marka waxaa wanaagsan maadaama fariido qofkii lagu leeyahay fariidadii inuu maaragtay ku dadaalo oo daynkii alla uu ka lahaa uu iska bixiyo kadibna uu maaragtay sunnadii ula yimaado saasaa wanaagsan wabillahi tawfiiq
su-aasha saddexaad sheekh saa'ilku wuxuu leeyahay waxaa jira dad aaminsan hadi dad aaminsan bisha shuwaal haddii la soomo ood sanadka dambe soomi weydid in la indhabeelayo bismi illaah dee anigu kolley hore umaana maqal anigu warkaas waa war maaragta maanta igu cusub waana uun khuraafo qofku haddaanu daliil cad u keenin oo hay-adda xadiid sheegaya aanu keenin waxaasi waa khuraafo waxaasna in lagu hadlo maaragta munaasab ma ahan waana wax shaydaanku uu ka faa'iideysan karo oo taa macnaheedu waa maxay hadduu qofku maaragtay mathalan bilaabo soonkan oo uu so soonkaas sunnada uu soomo oo uu sanad sanadaha ka mida uu ka tago oo indhabeelayaa la yidhi soo ma macnuhu waa saas soo ma taa macnaheedu waxay noqonaysaa dee qofku inaanu marka marka horeba bilaabin haddiiba indhabeel laga cabsanaayo oo maxaa sunnadan marka marka aan ka tago aan ku indhabeelaayo maxaa ii geeya u leeya qofku maogta marka waxaad moodaa shaydaanka shaydaan baa afka u geliya dadka warka noocaas oo kalea wax saxna maaha wabillahi tawfiiq jazaaka allahu khayr aljazaa sheekh saa'ilka kale wuxuu leeyahay salaada ciidda takbiirta masi jamaaciyaa loo akriyayaa tusaale ahaan qofbaa akriyaya dadkuna way ka daba oranayaan mise qof walba keligiibuu takbiirta ula imanayaa
bismi illaah horta masaladaas takbiirtu waa shicaarkii ciidda oo ciiddu ay ku muuqanaysay waana sunno mahjuura aad moodaa waa in lagu dadaalaa laga bilaabo marka qoraxdu ay dhacdo maanta oo kale oo berri ay ciid tahay ilaa maaragtay ciiddii laga tago oo maaragtay khudbadu ay ka bilaabato culamada qaarkoodna ay leeyihin khudbadu ay ka dhammaato laakiin marba haddii khudbada la dhegeysanaayo de ma aha in la takbiirsado waxaa laga wadaa midha waxay ka wadaan iyagu dadka qaarkood aan khudbada dhegeysan yaa iska takbiirsan kara bay leeyihiin oo me matalan meel kale jooga ama khudbadiiba ka tegay calaa kulli xaal waa shicaar aada u qiimo badan allana wuxuu yihi walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walitukabiru llaha calaa ma hadakum takbiirta ciidulfitriga iyadu waxay kusoo aroortaba aayaddaas qur-aanka inaad maaragtay tiradii maalmihii soonka aada dhammaystirtaan allana aada maaragtay weynaysaan u takbiirsataan wixi uu idinku hanuun hanuunku idin hanuuniyey sababteed weliid muslim baa wuxuu leeyay awsaaci baan wariyey malikun anas in takbiirta la muujiyo ciideynka markaasi waxay yidhahdeen haa cabdullahi bni cumar maalinka ciidulfitriga ah takbiirta waa uu muujin jiray ilaa imaamku uu ka soo baxo oo imaamkii dadka dujinaya macnaha abu cabdiraxmaan asulami oo isaguna taabici ahaa wuxuu yidhi kaanuu fi lfitri ashadda minhum fi ladxaa takbiirta waxay ku dadaali jireen ciidda soonfur si aanay ugu dadaalin mid ciiduladxaa macnaha takbiirtuu ka wadaa daara qudni iyo keyrkiis waxay ibni cumar ka wariyeen waxay leeyihiin kaana idaa gadaa yowma alfitri wa yowma aladxaa yajtahidu bitakbiir yajtahidu bitakbiir xataa yaatiya almusallaa uma yukabiru xataa yakhruja alimaam ibni cumar maalinka ciidulfitriga ah iyo ciiduladxaha takbiirtuu ku dadaali jiray ilaa uu ka yimaado meesha lagu dukado ila waxaa lagu dukan jiray meel banaana lagu dukan jiray magaalada dhexdeeda laguma dukan jirin waqtiga rasuulka sala allahu alay slam marka musallaha markuu yimaado haddana takbiirka waa iska sii wadi jiray ilaa imaamku ka soo baxo oo imaamkii dadka dujinaya ibnu abi shayba wuxuu ku wariyey sanad saxiixa oo zuhri uu ka wariyey kana annaasu yukabiruuna fi lciidi xataa yakhrujuuna min xiina yakhrujuuna min manaazilihim xataa ya'tu lmusallaa wa xataa yakhruja alimaam faidaa kharaja alimaamu sakatuu faidaa kabara kabaruu ibnu abi shayba marka wuxuu sanad saxiixa ku wariyey zuhri ka warinaya wuxuu leeyay dadku zuhri wuxuu ahaa taabici yar buu ahaa taabiciinta rag yar yaraa buu ka mid ahaa dadkii buu ka hadlayaa uu soo gaaray asagu ciidda way takbiirsan jireen buu leeyahy dadku markay guryahooda ka soo baxaan ilaa ay meesha lagu dukanaya ay yimaadaan waa sida ibnu cumar laga werinaayey ilaa haddana imaamku ka soo baxo imaamku markuu soo baxo way iska aamusi jireen hadduu takbiirsado imaamku iyaguna iyaguna waa takbiirsan jireen marka waa in takbiirtaas lagu dadaala ahlu cilmigii kutubta maarata axkaamta ciidda ka qorana way wada sheegeen sida maaragtay biryaabi oo kale kitaabkiisa axkaam ciidayn iyo eyr keyrkiisba ay ka hadleen iyo raggii maaragtay musanafaadka lahaa ibn abi shabi cabdirazaaq iyo raggaaso dhan way ka wada hadleen waqtiga marka takbiirtu wuxuu ka bilaabanayaa dee qoraxdu markay dhacdo sida aan sheegnay ilaa maaragtay imaamku uu salaaddii ka galo ciidul adxaana takbiirtu waxay ka bilaabataa maalinka ugu horreeya ee dilxija waa takbiir mutlaqaa la yidhaahdaa ilaa maaragtay qoraxda ay ka dhacayso maalmaha maaragtay maalinka maaragtay muxuu ahaa saddex iyo tobanaadka oo macnaha ayaama tashriiqa ugu dambeeya macnaha qoraxdu markay dhacdo macnaa casrika un baa ugu dambeeya takbiir la takbiirsado marka takbiiraha muqayadkaana waa maxay ciidul adxaada ku ku saabsan waa kuwa salaadaha kadib ah kuwa mutlaqaana waa kuwa waqtigooda uu iska furan yahay marka taas dilxija waxaa kusoo arooray xadiid kale oo anas uu wariyey waxaa la weriyey kayfa kuntum tasnacuuna fi dafci min mina ilaa carafaat baa la weydiiyey mino markaad ka timaadaan oo carafaat aada u socotaan maalinka maaragtay sagaalka laftiisa wuxuu leeyahay marka anas mina almukabiru wa mina almuhillu yani mid takbiirsan ayaa nugu jiray mid maaragtay tahliilsan ayaa nugu jiray oo laa ilaha illa lah marka rasuulkuna sal sl arrintaa waa uu maarata ku qiiri jiray takbiirkaas marka waa takbiir mutlaq ah mid maaragtay mucayan oo rasulka sal intuu takbiirsado ay ka daba dhihi jireen lama sheegin ahlu cilmi badan oo hadda casrigan joogana waxay leeyihin arrintaas waa bidca yani sheekh maxamed ibraahim iyo sheekh ibnu baas iyo sheekh ibnu cuthaymiin iyo maarata keyrkoodba waxay leeyihiin arrintaasi waa bidco in maaragtay takbiir jamaaci lala yimaado takbiirta jamaaciga marka macnaheedu waa maxay inay isla bilaabaan oo isla dhamaynayaan taas mashruuc maahay leeyihin laakiin haddii qof uu takbiirsado qof kalena takbiirsado qof kalena takbiirsado oy matalan iswaafaqaan iyagoon maaragtay ku heshiinin hore ugu heshiinin taasi macnaha waa la diidan yaha lama laha oo marka qaarkood waa iswaafaqitaan waa u dhici karaa lakiin in loo qasdo ama intuu imaamku yidhahdo laga daba dhaho taasi waa bidcay yidhahdeen culamadaas ahlu cilmigii hore qaarkood haddii lagu arko iyagoo leh yukabiruuna jamaacatan wafraadaana kolley kama muuqato middan ah maaragtay in laisla bilaabo laisla dhameeyo inuu ka wado waxay u badan tahay kolley iswaafaqaas in maaragtay u ula jeedo marka waxda ahlu cilmigu ay bidco ku sheegeen maaragtay in lala yimaado ma aha man axdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun buu yihi rasulku sal ly slam arrinkeennan kan ah waa wixii cibaado iyo diin ahaa ay ku sugnaayeen qofkii wax ku dara buu leeyahay rasuulka sal ly slm waa raddi buu leeyahay waa wax la radiyo la aqbali maayo waa batil riwaayo kalena man camila camalan laysa caleyhi amruna fa huwa raddun qofkii camal sameeya aan arrinkeenu aanu ku taagnayn oo aan diinkeenna ka mid ahayn waa waxa gadaal looga soo daraayo diinkii oan diinkiina ka mid ahayn waa marduud marka takbiirta ha lagu dadaalo laakiinse in maaragtay iswaafaqitaankaas lagu dadaalo wax maaragtay wanaagsan ma ah maadaama maaragtay bidca lagu sheegay wabillahi tawfiiq
jazaka allahu khayr aljazaa sheekh su-aasha u dambaysaa saa-ilku wuxuu leeyahay waxaan jecelahay in aada ii sheegtid sunayaasha salaada ciidda
sunayaalka salaada ciidda salaada gaar ahaan hadduu ka wado salaada uu imaamku dukanaayey waa toddoba takbiirood iyuu maaragtay ku bilaabayaa oo ragcada koowaad ah iyo maaragtay shan takbiirood oo oo maaragtay ragcada labaad ah salaaddii uu dukan jiro oo caadiga ahayd buuna maaragtay iyuu dukanayaa hadduu laakiin maaragtay sunnooyinka uu ka wado ciiddii oo dhan guud ahaan waxaa sunno ah qofku inuu qubaysto yani muwaطa iyo keyrkiisba waxaa lagu wariyey in cabdullahi bn cumar kaana yaqtasilu yowma alfitri qabla an yaqduwa ila lmusallaa waa uu qubaysan jiray nawowina wuxuu sheegay in culimmadu isku waafaqsanaayeen oo isku waafaqsan yihiin culimmadu in macnaha ay sunno tahay in salaada ciidda loo qubaysto marka waxay shabahdaa bay leeyihin jumcadii bay shabahdaan sababtoo waa isu imaatin la isu imaanayo macnihii marka salaada jumcada ha loo qubaysto loo yiri ciiddana waa ku jiraa wal waxaaba dhici kartay leeyihin maarata in ciiddu ay kusii badantay waxaa kaloo sunnaa ciidda in maaragta wax la cuno ciid gaar ahaan midda macnaha waxaan ka wadaa ciidul maarata fitriga intaan salaada la aadin waa in wax la cunaa oo rasuulka sal l slam kaana laa yaqduu yowma alfitri xataa yaakula tamaraat ilaa uu timir ka cuno rasuulka sala lla alay slam dhowr timirood uu ka cuno salaada ma aadi jirin wa yaakulahuna witran tira isdhaafuuna u cuni jirin si macnaha soonkii inuu macnaha dhammaaday ay u caddaato oo maalinkaas ay ciid tahay laakiin ciidul adxaha marka salaada la dukado kadib baa maaragtay xoolihii la qalay la cunaa oo wuxuu wax cunayaa qofku ciidul adxaa ciid weynta marka maaragtay salaada laga soo noqdo aduu uxiyo uu leeyahay ko taasi waa sunno waxaa kaloo sunnaha maaragtay ciidda loo sunneeyaa in macnaha la isqurxiyo oo dhar wanaagsan la qaato dhar qurxoon la qaato cumar baa maaragtay jubbo oo xariir ka samaysan buu u keenay rasuulka sal ly slm suuqa lagu gadaayo buu soo qaaday markaas rasuulka u keenay sal ly slm wuxuu yihi baashaan gada buu yihi jubbadan ciidda isugu qurxi buu yihi iyo marka wafdi ay kugu yimaadaan wuxuu yihi rasuulka sal sl inamaa haadihi libaasu man laa khalaaqa lahu xadiiska bukhaari baa wariyey kan waxaa qaata buu yihi oo labistaa dadka maaragtay aan maaragtay aakhira nasiibka ku lahayn oo hoogay marka in ciiddii laisu qurxiyo rasuulka sal l slam waa uu u qiray laakiinse jubbadan xariirta ka samaysan buu u diiday jaabirna sidoo kale wuxuu leeyahay sida ibnu khusayme uu wariyey kaana lilnabiyi sal lla ly slam jubbatun yalbasuha lilciidayni wa yowma aljumca jubbad uu ciidda iyo ma labada ciidood iyo jumcaha u qaadan jiray yaa yuu lahaan jiray buu leeyahy rasuulku sala allahu aleyh wasalam ibn cumar sidoo kale wuxuu labisan jiray ajmala hiyaabi wuu labisan jiray ciidda marka ninkii waxaa munaasab u ah inuu ciidda dhar wanaagsan uu dhar qurxoon uu qaato markuu maaragtay uu u baxaayo laakiinse haweenkii inay isqurxiyaan ciidda munaasab maaha iyagu sababta ziinada inay muujiyaan oo rag ka ajnabi maadaama ay baxayso rag ka ajnabi ayay la kulmaysaa marka inay isu qurxiso munaasab ma aha iyadoo salaaday u baxaysaa barakadaasi khayrkaas bay wax ka xaadiraysaa laakiin inay tajamusho isqurxiso ama ay barafuun taabato iyo wax noocaas oo kalea barafuun macnaha raggii usoo carfaaya looma ogolo maadaama cibaada ay u baxday laakiin gurigeeda markay joogto iyo maaragtay asxaabteeda maaratay aan xaaraanta ka ahayn way maaratay isqurxin kartaa wax mushkilaa ma laha waxaa kaloo sunnaa ciidda in maaragtay marka salaada la aadaayo dariiq la maro marka laga soo noqonayo in dariiq kale laga soo noqdo oo jaabir baa wuxuu weriyey rasuulka sal lla ly slam kana nabi sal l slam ida kaana yowmu ciidin khaalafa ariiq haddii maalin ciida ay tahay jidka waa uu isdhaafin jiray oo midka uu ku baxay moogi mid kalu kusoo laaban jiray marka ciidda la aadayo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa rajo laga qabaa in maaragtay dariiqyadaasi ay u markhaati kacaan maalinka yowma alqiyaama qaarkoodna waxay leeyihin shacairta islaamka la muujinaya labada dariiqo lagu muujinaya qaarkoodna waxay leeyihin dikriga alla la muujinaya qaarkoodna waxay leeyihin munaafiqiinta iyo dadka noocaasa kale laga maaragtay nixinaya calaa kulli xaal marka aadaabta maaragtay ciidda waa ay badan tahay laakiin intaasaan maaragtay hadda ka xasuustay wabillahi tawfiiq
جزاك الله خير الجزاء إلهي أكاب المرية شيخنا ميزانك حسنات كان هوصارو إنك إلهي حنو أنفعو إنت وحي نقولن سؤالي أين ويدينني دكتور عثمان معلم محمود وتشوغا مدينة المنورة شيخ جزاك الله خير
وإياكم